إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shan iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baay gudoomiyaha gobolka bakool ayaa sheegay in guud ahaan gobolka uu qarka u saaran yahay inuu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa cilmi baaris ku sameeyey qaar ka mid ah cuntooyinka la keeno dalka tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga ethoobiya oo ku biiray jamhadda amxaarada ah ee dagaalka kula jirta xukuumadda waddankaas warka dibadda joe baiden ayaa sheegay inuu dhulka ku dhici gaaray saacadihii uu la doodayay donald trump
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shan iyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka banaadir shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ka horeyno dhanka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxa oo lala eegtay gaari cabdibilo ah ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero militariga ayaa halkaa ku dhintay halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen qaraxan ayaa si gaara kaga dhacay degmada dayniile waxaana gebi ahaanba gubtay gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxu haleelay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagala u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay deegaanka tuulada balow oo u dhow deegaanka beri reeh ee hoostaga degmada afgooye hal askari ayaa halkaa looga dilay ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen dhanka bayna faahfaahin ayaa laga helayaa qarax ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xala lagula beegsaday degmada diinsoor ee gobolkaas qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa markii hore ku dhaawacmay afar askari kuwaas oo mid ka mid a markii dambe uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray isla gobolka baay qarax kale oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa waxaa lala beegsaday askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari gudoomiyaha gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inuu guud ahaan gobolka qarka u saaran yahay inuu gacanta u galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya maxamed cabdi tool gudoomiyaha gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ayaa walaac xoogan ka muujiyey awoodda ciidan ee mujaahidiinta al-shabaab iyo bixitaanka shisheeyaha atmis ninkan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in gobolka bakool uu qarka u saaran yahay inay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in haddii ciidamada etoobiya ay ka baxaan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo ee bakool ay si fudud mujaahidiintu ku qabsan karaan magaalooyinka gobolkaasi taasi oo uu sheegay inay keeni karto in qaxooti ay noqdaan siyaasiyiinta iyo askarta maamulka uu ka midka yahay naas oo mustaqbalka dalkan waa qabsada horta bukool waa qabsada aan dalkan ma unta dalkan unta bukool waa qabsada dadkeena ma buraarisan na wala geeka ku wajahna shabaab afarta gees ku fadhi bukool ma hada ma hariskan ana shabaabka been in qabso lan ma fujo kare balwaayatan yani sidii dowraha hantan marnamaad qahootala naqan ona ma qabne madaxweynahaanin sheegay haddii ciidamada etoobiya dalkakan ku bahaan ini diblin qobdood naani mugeejaan geeridii laakiin ada baahan laakiin ada halisin ii tuma ishan sin go'doonka jar meelin dhaqa on lahayn baabuur haan galaan maxamed cabdi tool ayaa ka mid ah qabqablayaashii askarta etoobiya kusoo hogaamiyey soomaaliya waxayna haatan ku waardiyeeyeen magaalada xudur ee uu joogo maalinba maalinta ka dambaysa waxaa aada u sii badanayaa walaaca ay shisheeyaha iyo dowladda federaalku ka qabaan sida ay u ekaan karto Soomaaliya dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka xilligaas oo la filayo inay geyga Soomaaliya isaga huleelaan shisheeyaha ka yimid daafaha dunida ee raba inay ummadda Soomaaliyeed mar kale gumeysi ku sii haystaan
aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa cilmi baaris ku sameeyey qaar ka mid ah cuntooyinka dalka la keeno cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya
dalka waxaa ku soo batay cudurrada ay ka mid yihiin gaas calooleed kaadida oo la ceshan waayo qofkii oo aan sukaro iyo burustaato qabin neeftuur xididada oo xirma saxarada oo isbedesha iyo xanuuno kale oo dalka ku cusub saqiir iyo kabiirba maanta waxaa ii suura gashay inaan baaritaan hordhaca ku sameeyo cuntooyinkana loo keena qaarkood kow burka loo yaqaano mumtaas ee shan iyo labaatanka kilogaramka ah ee laga keena dalka turkiga qamadiga ku jira qiyaastii kama badno soddon boqolkiiba inta kale waa waxyaaba dambas kiimikaysan ah isla burkan shan iyo labaatanka kilogaramka ah waxaa lagu iibiyaa magaalada istanbul oo halkaan kasoo gadano labaatan dollar laakiin suuqyada xamar waxaa laga iibiyaa labiyo toban dollar burka mumtaas labada bur waxaa lagu sameeya hal warshed waana isku magac laakiin kanna loo soo dhoofiye ee raqiiska ah lama ogola in istanbul dhexdeeda lagu isticmaalo burka mumtaaseena loo keeno inkastoo ay ku dul qoran tahay inuu dhacayo hal sano kadib haddana wuxuu jiri karaa laba bil wixii ka dambeeya waa in ganacsatada ay iska xaraashaan sababtoo ah waxaa isbedelaya urkiisa iyo dhadhankiisa waxaana laga qaadi karaa cudurro ganacsatada soomaalida ayaa dalbata noocan raqiiska ah waxaana la keenaa dalka sideedda dollar ee u dhexeysa labada sicir ee isla labada mumtaas ee labaatanka dollar iyo labiyo tobanka dollar qiimo ahaan ma ahan faa'iida usoo hartay shacabka ee marka aad ku xanuunsata ayaad ku iibsanaysaa daawo laga keenay turkiga ama meelo kale ama caafimaad ayaad hindiya iyo turkiga ku aadaysaa ma ahan qalad ay samaysay dowladda turkigu ee waa xiriir dhex maray laba ganacsato laakiin waxaa ku filan in laga codsado dowladda turkiga inay hor istaagto ina loo soo dhoofiyo wax ka hooseeya standard iyagu isticmaalaan burka aan wanaagsanayn ma ahan mumtaas oo keliya ee noocyo badan oo waddamo badan laga keena ayaa jira labo baastada loo yaqaana badriya inkastoo xayisiin ahaan loogu dul qoray italian quality nooca talyaaniga haddana laguma sameeyo dalka talyaaniga ee waxaa laga keenaa dalka turkiga waxaana laga sameeyaa qamadi tayadiisa hooseyso oo ay dalbato ganacsatada soomaalida saddex caana booraha oo badanaa ka yimaada imaaraadka hindiya iyo sacuudiga waddamadan oo aan xoolo badan qabin oo aan anag hilibka u dhoofin ayaa noo soo dhoofiya caanaha caanahana loo keeno kulligooda caano saafiya ma ahan ee waafieg laga qaado cudurro badan baararka waaweyn ee magaalada muqdisho markii aad sheex caddees ah dalbato haddii uu caano booro yahay waa hal dollar haddii uu yahay caddees caano geel dhahna waa hal dollar iyo bar waxaana lagugu darayaa hal macalgo oo caano geel ah oo qiimihiisu yahay nus dollar haddiise caano booro in lagugu caddeeyo aad dalbato waxaa lagu dhaafayaa nus dollar aada horay kanin ugu sii iibsato farmashiyaha ilayn xanuun mahuraa tahaye ma ahan dalka turkiga oo keliya meelahana looga keena cuntadaan u fiicnayn caafimaadka bulshada inta ayaan kusoo koobayaa cilmi baaristaydii koobneed ee maanta xirfadaydu ma ahan arrimaha caafimaadka laakiin cilmi baarista ayaa ah mar kale ganacsatada iyo inta ay dhibayso in xogtan aan dalka la wadaago ha iga raali noqdaan adiguna ogaalkaagana la wadaag sidaasi waxaa yidhi qoraha cilmi baarista ah oo lagu magacaabo yaxya caamir tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa jenaraal sare oo ka tirsan militariga ethoobiya oo ku beeray jamhadda amxaarada ah ee dagaalka kula jirta xukuumadda waddankaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar jenaraalkan oo ah nin aada looga garanayo gudaha dalka itoobiya ayaa aada loogu soo dhoweeyey deegaanada amxaarada ay joogaan ee maleeshiyaadka fano tafeera ayaa ka hor inta uusan ka goosan militariga wuxuu codsi u dirsaday ra-iisul wasaare abiy axmed codsigaas oo uu kaga dalbaday caafimaad dibadda ah balse abiy ayaa ka diiday una sheegay inuusan u haynin fursaddaasi waddanka itoobiya ayaa waxaa halis ugu jira dagaaladan ka dhex aloosan mucaaradka fano iyo dowladda itoobiya warbaahinta amxaaradu waxa ay sheegayaan in jenaraalkani uu ahaa nin aad ugu dhow madaxda etoobiya jenaraalada waddankaasina ay aad uga heybadaystaan goosashada jenaraalkan ayaa saameyn weyn ku yeelatay dowladda waxaana laga hadalhayaa gebi ahaanba waddanka tafeera maama wuxuu ka mid ahaa ragga uu aadka ugu kalsooni badan yahay abiy axmed wuxuuna hayay istiraatiijiyadda ciidanka waxayna goosashadiisu ku noqon doontaa culays sida ay sheegayaan warbaahinta amxarada goosashadiisu waxa ay ka markhaati kacaysaa in amxaradu dagaalka sii wadi doonaan dagaalkan ayaana soo jiitamaya tan iyo sannadkii lasoo dhaafay kaas oo ka dhashay amar ka soo baxay abiy axmed oo amxaradu ay qoonsadeen amarka ka soo baxay abiy axmed wuxuu ahaa in la kala diro ciidanka liyu booliska markii ay amxaradu arrintaasii diideen waxaa ku biiray faano tobannaan kun oo liyu booliska ah amxarada ayaa xukuumadda adis ababa kala qayb gashay dagaalkii ka dhanka ahaa tigrayga balse waxa ay dareemeen in abay uu doonayo inuu si xeeladaysan uga takhluso markaas ayay ku baraarugeen qorshaha uu damacsan yahay abiy axmed dalka itoobiya ayaa ku jira xaalado dagaal iyo xasarado xooggan oo dhan kasta ka saameeyey waddankaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan joe baiden ayaa sheegay inuu dhulka ku dhici gaaray saacadihii uu la doodayay donald trump markii ugu horreysay madaxweynaha cutushka ah ee dalka maraykanka ayaa ka hadlay guuldaradii weyneed ee asbuucii hore kasoo gaartay dood siyaasadeed oo uu la galay donald trump joe baiden ayaa cadeymo cusub oo uu bixiyey wuxuu ku qoray inuu galay dood aad u liidatay marka la eego hadaladii uu jeediyey iyo muuqaalkiisa caafimaad isagoo hadal u jeedinayay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay goob fagaaro ah ayuu sheegay in intii ay socotay doodda oo la galay trump uu ku sugtay inuu dhulka ku dhaco warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa